bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu darkaroon ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha imaaraadka carabta u fadhiyay soomaaliya hay-adda anisaa oo sheegtay in la dilay maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo maanta kaarka diiwaangelinta ka qaatay degmada kaaraan wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya safiirka shiinaha ee soomaaliya oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga labageesoodka ah ee dhinacyada dhaqanka iyo warbaahinta wasiirka ganacsiga dowlad goboleedka koonfur galbeed oo maanta sarsima ah u furay shir ballaaran oo lagu dhiirigelinayo haweenkii ragga ku jira ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe warka caalamkana waxaad ku dhegeysi doontaan trump oo sheegay in maraykanka uu nidaamka difaaca hawada u diraya ukrain qodobadaasi wixii kusoo kordhaa ayaad warkaa ku dhegeysi doontaan hadduu eebeenkudiro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu darkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya xamse cabdibare ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda isku tagga imaaraadka carabta u qaabilsan soomaaliya axmed juma al rumaadi ra-isul wasaaraha iyo danjiraha ayaa kulanka maanta ugu wada hadlay adkeynta xiriirkii iskaashiga u dhexeeya labada dal ee ku dhisan wax wada qabsiga safiirka ayaa sheegay in imaaraadka safiirka ayaa sheegay in imaaraadka carabta ay sii xunjin doonaan taageerada ay siiyaan soomaaliya waxa uuna shaaca ka qaaday in ay ka shaqaynayaan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dowladda imaaraadka carabta ayaa ka mid ah dalalka si weyn u taageera soomaaliya waxa ayna xarumo ay ku leedahay jubbaland puntland iyo somalilan hay-adda nisa ayaa sheegtay in la dilay maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab binaasir maxamed ayaa warkani inuu
qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu faahfaahiyey howlgal ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa saaxiibada caalamka ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ah qoraalka ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay howlgal qorshaysan ay xalay ka fuliyeen isgoyska qayacad oo u dhow deegaanka mubaax ee gobolka hiiraan waxaana halkaa lagu dilay shan iyo toban xubnood oo iskugu jiray maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan al-shabaab halka shan kalena dhaawacyo halisa lagu gaarsiiyey sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay taliska nabad sugidda soomaaliya howlgalkan ayaa nise sheegtay inuu dhacay saddex mar oo kala duwan oo isla xay ah ayaana waxaa lagu beegsaday koox al-shabaab oo laga soo abaabulay degmada aadan yabaad iyo deegaanka ceel al axmed ee gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan kuwaas oo doonayay inay gurmud ahaan ugu gudbaan al-shabaab kale oo ku go'doonsan deegaano ka mid a gobolka hiiraan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay hadda nisa inkastoo kooxda al-shabaab ay isku dayday baa layidhi in ay ku dhumaaleysato dhulka hoodka ah haddana saddexda howlgal ee lagu bartilmaameysaday ayaa kusoo dhammaaday si guula waxaana halkaas lagu dilay shan iyo toban xubnood oo al-shabaab ah halka ilaa ee shan kalena la xaqiijiyey in dhaawacyo halisa ay gaareen howlgalka ayaa weli socda iyadona weli lagu raajoogo firxadka maleeshiyada kooxda al-shabaab sida lagu soo gabagabay qoraalka ka soo baxay hay-adda nabad sugidda soomaaliya ee nisa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa saacadii lasoo dhaafay howlgallo ka dhaca maleeshiyaadka ururka al-shabaab waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta kaarka diiwaangelinta ka qaatay degmada kaaraan cabdisalaan juula ayaa muqdisho inooga soo diray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mulgaab ayaa maanta waxa uu soo gaaray degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo ka mida labaatanka degmo ee gobolkan ku yaala degmada kaaraan weli waxaa ka socota diiwaangelinta codbixiyayaasha ujeeddada ugu weyn uu guddoomiye mungaab u soo gaaray halkan ayaana waxay tahay inuu iska diiwaangeliyo oo uu qaato kaarka codbixiyayaasha uu soo gaaray guddoomiyaha waxaa ku soo dhoweeyey maamulka degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo ugu horreeyo guddoomiyaha degmadan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo shacabka degmadan deggan xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin dowladeed guddoomiyaha markii uu yimid saf dheer ayuu galay kadibna waxa uu gudbay qaybta dadka lagu diiwaangeliyo si uu isu diiwaangeliyo oo u qaato kaarka codbixiyaasha gudoomiyaha gobolka banaadir ayaana si rasmi ah maanta isaga diiwaangeliyey degmadan kaaraan ee gobolka banaadir oo weli ka socoto diiwaangelinta codbixiyaasha intaasi kadib guddoomiyaha markii uu isdiiwaangeliyey waxa uu la hadlay shacabka degmadan isagoona ka hadlay diiwaangelintiisa baaq ayuuna u galay bulshada ku nool gobolkan muwaadin soomaaliyeed xasan maxamed xuseen muungaab waxaan maanta iska diiwaangeliyey degmada kaaraan oo ah halka aan ku noolahay waxaan diyaar u ahay inaan guto mid ka mid aha waajibaadkayga siyaasadeed ee muwaadinnimo oo ah inaan codkayga dhiibto wax doorto ama la i doorto waxaan maaragtay halkaan maanta iskaaga diiwaan gelinay isdiiwaangelintan waxay tahay marka fursad taariikhi aan ii tahay oo aan weligay cimrigayga soo marin inaan isdiiwaangeliyo si aan qayb ugu noqdo doorashooyinka tooska ah ee qof iyo codka ah ee waddanka ka dhici doono waxaan aaminsanahay fursaddan taariikhiga ah oo aan maanta helay ka muwaadin soomaaliyeed ahaan inay muwaadiniin soomaaliyeed oo kale ay fursad u tahay yacnii in aad codkaaga dhiibato waa xaq ah adiga leedahay wuxuuna kuu ilaalinayaa in aad doorato madaxda adiga kugu mateli doonto go'aan go'aanka gaarista masiirkaaga marka waa fursad taariikhi ah oo maanta shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan muqdisho iyo guud ahaan waddanka u soo hoyatay waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyed ku dhaqan muqdisho inay usoo dareeraan isdiiwaangelinta in ay isdiiwaangelinta usoo dareeraan oo ay doorashooyinka soo socdo codkooda od codkooda ay dhiibtaan madaxdooda ay doortaan heer degmo iyo heer gobol iyo heer qaranba waxaan ugu waxaan u yacni bogaadinayaa oo aan ammaanayaa guddiga doorashooyinka heer qaran ee sida habsami habsamida leh u daandihinaya arrintan isdiiwaangelinta oo lagu diyaargaroobayo doorashooyinka tooska waddanka ka dhici doono waxaan kaloo hambalyeynayaa oon u bogaadi bogaadinayaa oo ammaanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u istaagay inuu hergeliyo mid ka mid ah waxyaabihii ugu waaweynaay ee markii uu doorashadiisu soo taagay oo ummadda u ballan qaaday oo ah inuu waddanka ka hergeliyo doorasho toos ah oo xor ah oo xalaal ah oo qof iyo cod ah wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya iyo safiirka shiinaha ee soomaaliya ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga labageysoodka ah ee dhinacyada dhaqanka iyo warbaahinta axmed cumar ayaa inoo eegaya ka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane daa'uud aweys jaamac ayaa maanta xarunta wasaaradda ku qaabilay safiirka dowladda shiinaha u fadhiya soomaaliya mudane wanyu kulankaas ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga labageysoodka ah ee dhanka dhaqanka iyo warbaahinta iyadoo labada dhinac ay muujiyeen doonista sii ballaarinta xiriirka taariikhiga ah ee u dhexeeya labada dowladood wasiirka iyo safiirka ayaa ugu horreyn si wada jir ah u kormeeray teegka codadka ee taariikhiga ah ee rediyo muqdisho halkaas oo warbixin kooban oo ku saabsan xaaladda keedka ay ka dhegaysteen khubrada keedka ee qaranka kormeerka kadib keedka waxay mas-uuliyiintan gaareen xarunta tiyaatarka qaranka halkaas oo si diiran loogu soo dhoweeyey ayadoo ay hoggaaminayeen hoblada qaranka ee waaberi oo uu horkacayo kusimaha maareeyaha tiyaatarka qaranka ahna maareey ku-xigeenka mudane maka xaaji banaadir inta ay booqashada socotay hoblada waaberi ayaa soo bandhigay hees luqadda soomaaliga iyo shiinaha ay ku sameeyaan iyo ciyaar dhaqameed taas oo muujinaysa isdhexgalka dhaqanka ee labada shacab safiirka shiinaha ambasador wanyun ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay booqashada tiyaatarka qaranka iyo bandhigga hobolada waaberi wasiir saaxiibadayda qaaliga ah ee ka kala socda qaybaha kala duwan ee bulshada maanta waxay ii tahay sharaf weyn iyo mudnaan in laygu casuumo tiyaatarka qaranka mashruuc taariikhi ah oo ay taageereen injineerada iyo farsamayaqaanada shiinaha ku dhowaad afartan sano ka hor anigoo ku sugan masraxa runtii qalbigayga wuu taabtay oo wuu gelgeshay xidhiirka dheer iskaashiga iyo saaxiibtinimada u dhexaysa soomaaliya iyo shiinaha waxaan nahay walaalo waxa ay taabtay diyaarinta gaarka ah ee uu sameeyey mudane wasiirka dhaqanka dalxiiska iyo hiddaha iyo sidoo kale madaxweynaha faransiiska oo aan la kulmay subaxnimadii iyo bandhigyada heerka sare ah ee ay sameeyeen fanaaniinta tiyaatarka qaranka dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane daa'uud aweys jaamac ayaa uga mahad celiyey safiirka booqashadiisa iyo taageeradiisa joogtada ah ee shiinaha isagoo tilmaamay muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka qotada dheer ee labada dal wasiirku waxa uu xusay in sanadkan la xusayo lixdan iyo shan sano oo xiriir saaxiibtinimo ah oo u dhexeeya soomaaliya iyo shiinaha booqashadan uu maanta danjiraha halkan lagu soo booqday aad ayaan uga mahad celinaynaa qayb waxay kaloo ay ka tahay sii xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal waayo waa qayb ka mid ah barnaamijka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuudi ah soomaaliya heshiis ah dunidan heshiis laah xuska shan iyo lixdan guurada ka soo wareegtay markii labada dal ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo jamhuuriyadda dadka china ay samayseen xiriir diblomaasiyadeed inkastoon lixdan iyo shan sano tirsanayno haddana waxaan aaminsanahay in xiriirka labada dal intaas ka qofta dheeryahay oo qarniyo ka hor ay chineeska iyo soomaalida macaamili jireen marka farxadda ay noo tahay maanta in inagoo arrintaasi qayb ahaan xusayna haddana inaan xuskaasi ku dhigno xaruntan golaha murtida ee madadaalada oo aan sidaan ognahay ay hore u dhistay dowladda china islamarkaana burburkii dagaalada dhacay kadib hay-ad meeshaan ay u baahatay in dayactir iyo dib u habeyn casri ah lagu sameeyo wadahadal inoo socday dowladda shiinaha ayay qayb ka tahay wasiirka ganacsiga dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta sir sime ah u furay shir ballaaran oo lagu dhiirigelinayo haweenka yaraga ku jira ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe siraaji isaaq ayaa beedhow warkaan kasoo diray shirkan maanta magaalada baydhabo ee xarunta kumegaarka maamulka koonfur galbeed uu ku dahfuray wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha koonfur galbeed mudane cabdulaahi cabdi maxamed muddada uu socdana looga hadli doono kobcinta dhaqaalaha iyo dhiirigelinta ganacsatada yaryar waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socda wasaaradaha koonfur galbeed guddoomiyaha maamulka degmada baydhabo madaha ka socotay hay-adda g i z oo inta badan wasaaraddu kala shaqaysa kobcinta dhaqaalaha iyo dhiirigelinta ganacsatada yaryar iyo ganacsatada magaalada baydhabo qaarkood ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiintii kasoo qayb galay oo shirkan ku tilmaamay mid waxtar u leh dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed islamarkaasina lagu jaangoyn doono kobcinta dhaqaalaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ganacsi hooba la er haweenna la er geeka dadka anka mudungu heerarka geeka ganacsiga gabdhoyo sameeyahayaanna way aragahaya qofta haweenayda e markasta way kamaarayaase wal alla waliya hagala reershe magaaladan hooba la dhexgala labaatan dollar wal ku yar wayla ku yaabeen in miis ansaarinin nololeena kamaarayaas oo dowladooda wasaaradda qorsheynta mar walbana lambar kow ku ata iyadaan ka faraxsanayna goobjoog ku ahaana tan kale ganacsi hooba la ersiisba hadda sanayaal ku dambeeyey ganacsiga inta badan isbedelme ganacsi unugeyka horma in kasi jarnay qofka ini hoosa ku bilaabo meel la eraayo walyara wal badan dhale era jarnay hadda laakiin fikradii hore la aaminsanayo kubadi hata wal badana wal badan dhale macnaha beese beese laka weydiiye yaa in isbedelay ganacsiga laakiin mar walbana wala aasaasiga eh lagu maalmaan waayo sababtoo eh ganacsiga markaad hoose ku bilaabto iyo miri dhale mar meel fuday dhalinyarada iyo bilaanta iyo iyo dowladda meel fuday vision luqooyan oo eh dadkan meybua sida meybua oo siyo sakafilnaada fadan in may rees lideri la faday dadka giika hore dad dhawaa jiran dad sooro jiran dad meybua wala sii jiran giikii wala sii ya intaasi milyan oo hegtas oo beer eh ee baabahayto oo meerhayso oo dhibaato badan ama climate saameeye ama conflict maybo saameeye intaasi kadib wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha koonfur galbeed mudane cabdulaahi cabdi maxamed oo goobta ka hadlay ayaa si aada u faahfaahiyey shirkan maalmaha uu socdo waxyaabaha sida gaarka looga hadli doono muhiimadda u weyn waxay ahayd daafuurka mashruuca hal abuurka ganacsiga haweenkai dhallinyarada si awaad ogtihiin boqolkiiba toddobaatan shan dalkan waa dhalinyaro dhalinyaradaas marka shaqa abuur la-aanta ee maxaan ku yidhaha shaqo aan haynin in shaqa abuur loo sameeyo in beerihii la fasho in xoolihii dib loogu noqdo intaasoo dhan marka in hal abuurkii waad ogtihiin oo dalkeen markuu burburay waxa lagu tiirsanaa wuxuu ahaa maxaan ku yidhahdaa ganacsiga haweenka ay wadaan weliba waad ogtihiin guri walba hadda soomaaliya ku yaalla waxaa laga yaabaa qoys walba laba iyo saddex haween inay ka ganacsadaan marka inaan dhiirigelino gabdhaha ganacsanayo inaan ganacsigooda ku garab istaagno inaan kor u qaadno inaan level sare gaarsiino wasaaradda kama shaqaynaysa oo keliya ah maxaan ku yidhahdaa ganacsiga yaryarka ee waxay ka shaqaynaysaa kuwa yar kuwa dhexe iyo kuwa sareba kuwa sare laftooda waxaa ku xireenaa in ay maxaan ku yidhahdaa export import ay sameeyaan bandhigyo ay la sameeyo bandhigyo carweed la sameeyo hadda waxaan sameynaynaa forum oo oo ganacsato dhan iskugu imaanayaan oo ay kusoo bandhigayaan maxaan ku yidhahdaa ay kusoo bandhigayaan waxyaalaha ay dhoofin karaan waxaan u dirnaa dalka dibaddiisii halkaad naga dhegaysanaysaana waa radio ujar markana warka caalamka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa axadii sheegay inuu geyn doono gantaalada difaaca cirka ee batriot dalka ukraine isagoo sheegay inay laga maarmaan u yihiin difaaca dalkaasi maadaama madaxweynaha ruushka valadimir putin si fiicanna ayuu u hadlaa fiidkiina wax buu duqeeya ayuu hadalkiisa raaciyey trump ma uusan sheegin tirada gantaalada batriotka ee u qorsheynayo inuu u diro dalka ukraine balse wuxuu sheegay in dib loo siin doono qarashkooda oo uu midooda yurub uu bixin doono qarashkaasi madaxweynaha maraykanka ayaa sii muujinaya in jabkiisii ku wajahan putin maadaama hogaamiyaha ruushka uu ka dhaga adkaaday dadaalada trump ee lagu doonayay in lagu helo xabad joojin u dhexaysa ukraine iyo ruushka madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa dalabaday hub difaac oo dheeraad ah si dalkiisa isaga difaaco weerarada joogtada ee gantaalada iyo dronska kaga imaanaya dalka ruushka akhyaartan dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaara waanag intaa cidduu warkayga seegana wax dib ugu daalacan karaan bartaan facebook kulena radio chor saasiyo nabadgelyo